maanta waa taariikhdu tahay toddoba bishii saddexaad laba kun iyo labaatan oo maalin sabti ah waxaa qabsoomay shirkii golaha xukuumadda dowladda puntland arrimaha laga hadlay waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga wasaaradda amnigu laga dhegaystay amniga waddanku aad buu u fiican yahay waxaa kaloo laga hadlay arrimaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka laga dhegaystay arrimaha ku saabsan caabuqa la yidhahdo coronaviruska oo ay howl badan ka qabatay wasaaraddu ayna geystay dhakhaatiir iyo kalkaalayaal eerboorada waddanka dhammaantood waxaana la geeyey qalabkii maxay ahayto lagaga hortegi lahaa arrimahaas waxaa la diyaariyey guri maxay ku yaalla eerboorka janaal maxamed abshir agagaarkiisa guri ku yaalla haddii loo baahdo waxaa kaloo la diyaariyey meelo kale oo maxay ahayto gaalkacyo boosaaso garoowe guryo haddii arrimahaas yimaadaan maxay ahayto dadka lagu lagu karantiimanaya muddo kooban waxaa kaloo laga hadlay wasaaradda waxbarashada laga dhegaystay mashruuc la yidhaahdo ifiye wiigga soo socda haddii laha idmo madaxweynuhu dahfuri doono oo ku saabsan waxbarashada maxay ahayto waxaa kaloo iyana laga hadlay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska oo ku tegey kormeer shaqo degmada galdogob iyo degmooyin kale oo maxay ahaytoy saddex boqol iyo labaatan lix oo haweenah meesha la yidhahdo keer hay-addiiha keer ay lacag ugu qaybisay taabar iyo farsamooyinna loo qabtay waxaa kale oo laga wada hadlay in go-aan xukuumaddu ku gaadhay berrinta laga bilaabo oo bishii siddeed tahay bisha saddexaad laba kun iyo labaatan doonyaha kalluumaysiga inayan ku soo xidhanin marsooyinka puntland marka laga reebo boosaaso amarkaasna waa la bixiyey waxaa kaloo oo laga wada hadlay shirka soo socda bisha shan iyo tobankeeda oo ahaa wadatashiga puntland shacab iyo dowladba oo guddiga laga dhegaystay qabanqaabada arrintaasina si fiican bay u socotaa waxaa la diyaariyey meelihii martigelinta iyo guddiyo loo qaybiyey arrintaasina si habsami ah bay u socotaa arrimahaas iyo arrimo kaloo badan ayaa diiradda lagu saaray shirkii maanta intaasuu nagu soo koobaya wassalamu calaykum waxmatullahi barakaatu